maamulka degmada gaalkacyo iyada fur mashruuc ganacsi lagu afartan qof oo kamid ah shan boqol oo loo baray xirfadaha farsamada gacanta agaasimaha waaxda arrimaha bulshada daahir maxamuud cilmi iyo sidoo kale arrimaha waaxda ganacsiga iyo maalgashiga bashiir ciise geedi ayaa si wadajir ah howdaha fur mashruucan isugu jira laba qaybood kaasoo ay gacan ka geysanayeen hay-adda w f b iyo n r c mashruucan ayaa isku jira baridda xirfada ay ku shaqaysan karaan iyo gacansiinta abuurista ganacsi ay noloshooda ku maareeyaan afartan qof oo laga soo xulay xeryaha barakacyaasha magaalada gaalkacyo gobolka mudug agaasimaha waxaa arrimaha bulshada dowladda hoose daahir maxamuud cilmi iyo agaasimaha waxaa ganacsiga iyo maalgashiga bashiir ciise geeda ayaa ugu hornaga mahad celiyey hay-adaha w f n r c garab istaagooda bulshada reer gaalkacyo gobolka mudug gaar ahaan xubnaha maanta loo dafuray mashruuca barishada xirfadaha gacanta iyo sidoo kale caawinta dadka danta yar ee loo abuuray ganacsiga ee la siiyey wixii ay ku ganacsan lahaayeen labada mas-uul ee kasocda maamulka dowladda hoose degmada gaalkacyo ayaa kula daarmay labada bulshada isugu jirta labada qaybood ee farsamada gacanta iyo ganacsiga kuwa ganacsiga loo abuuray inay ka faa'iidaystaan fursad ay heleen taas oo ku saabsan sidee horumar lahay nolol maalmeedkooda iyo tan qoyskooda intaba